الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد واي كتاب التوحيد ayaynu ku jirnay waaya baabun haadaa baabunkani wuxuu u baab yahay maa jaa-a wixii ku soo arooray ee ku yimi fi tanjiimi xidigihii ama dee tacallum cilma nujuub ama in la barto wixii xidigaha iyo wixii la xidhiidhayay tacallum cilm annujuum ama dee wuxuu ictiqaadayaa nujuumtaas iyo xidigahaasi inay wax ta'hiirinayaan ama inay wax raadaynayaan ayuu ictiqaadaya ama wuu baranayaaba cilmigii nujuumka iyo xidigihii buu baranaya marka taas inuu ictiqaado in xidigahaasi dee wax taaiiriyaan oo mu'ahira inay tahay ama inuu xidigaha ka ictiqaado inay sababba tahayba inay sababtay xidigtaasi in waxayo waxaasi dhacayaan waxyaabahaasoo dhan dee waa cilmu taiir yani wuxuu ka ictiqaadayaa inay ama sabab tahay ama dee wuxuu ku sheeganayaaba cilmulqeyb buu markaa ku sheeganaya waa taas wey waaya baabun wuxuu u baab yahay maa jaa wixii ku yimi ama ku soo arooray fi tanjiimi xidigihii laga faalinayey ama la baranayey ama taiirkiiba dee yani tusaaleahaan inay wax taiirinayso annujuum ama inay sababba noqo tahayba ayuu u baranaya ama dee axwaasheediiba waxaa jirta waxyaaba iyaga loo daliishado oo dee bannaan taana uu inoo keenaya oo dee waxyaaba masaalix diiniya xidigaha qiblada waa loo daliishada soo maa xagga qibladu kaa xigto waa loo daliishada oo dee waa macruuf waxa loodhan xidigaas hadduu alkaa kaa xigo qibladii waa xagga taasi way bannaantay iyadu waxyaaba fara badanoo de wax loo daliishadaa xaggu hataa qofku uu socdo ama jihada sayrka ama jihada uu socdo markuu xidiga arka wuxuu odhanaya magaalada xaggaasay kaa xigta taasina way bannaantay oo waxyaabaha taysiir baa laydha ama xidigihii waxaa loo daliishanayaa waa gugi maaragtay xagaagibaa bilaabmay jiilaalbaa bilaabmay fusuushii caadiga ahayd waqtiyadii caadiga ahaydna waa loo daliishada waa caadi waxaa la odhanaya waqtiyadan yani waa calaamado iska caadiyo haddii ay xidigaasi halkaa dhaco waxay waxaasaba marka waxyaabaas waxyaaba iska dee dabiiciya ama caada ahaanba la ogaadayba ama dee al-umuuru alkowniya waa umuurta kowniga ah ee qofku ogaanay dabata laydhaa kulaylkiibaa soo galay soo maaha qabowgiibaa bilaabmay waa fusuushii caadiga ahayd taas iyadu iska dhib maleh haddii taa loo dilsho waqtigii kuleylkaa bilaabmay xidigihiiba maaragtay waqtigaasaa bilaab iyadu waa bannaan tahay cilmu atasiir bay culammadu yidhaahdaan waana shay bannaan waa socodkeeda baa waxyaaba badan loo diliishanay wuxuu yihi sheekhu raximah llahu tacaala raxmatan waasica qaala alimaamu albukhaari raximah llah fii saxiixihi qaala qataada wuxuu yidhi khalaqa allaahu ilaahay waa abuuray haadihi nujuuma xidigahan lialaain saddex baa loo abuuray khalaqa allaahu ilaahay waa abuuray haadihi nujuuma xidigahan lialaain saddex baa ilaahay u abuuray subxaanahu watacaala kow ziina waxay qurux u tahay lisamaa'i samada qurux bay u tahay wa rujuuman waxaa lagu ganaa lishayaadiini shayaadiintana waa lagu ganaa wa calaamaatin waxay tahay calaamaad yuhtadaa bihaa lagu hanuunayo socodka ama sayrka lagu hanuunayo faman ta'wala fiiha qofka ku xambaara hayra daalika intaa waxaan ahayn qofka ku xambaara akhta'a waa gafay wa adaaca waa lumiyey nasiibahu qaybtiisii iyo nasiibkiisiina waa lumiyey saddexdaa waxaan ahayn xidigaha ku xambaara watakallafa waa isa saaray wuxuu isku kalifay maa laa cilma lahu bihi waxaanu cilmi u lahayn buu isku kalifay intaha oo dee ah hadduu ama ka faaliyo ama de wax ka sexraba wuxuu isa saaray waxaanu awoodu lahayn wa kariha waa karaahiyeystay qataada ilaahay raallaha ka ahaadee tacalluma in la barto manaasir alqamari meelaha dayaxuu dhaco sideed iyo tobanka soo yani wuxuu dhacayaa sideed iyo toban burji buu dhacaya kadibna waa laga faalin jiray walam yurakhis muu bannayn ibnu cuyayna sufyaan fiihi muu bannayn waa diiday in xidigaha la bartaba sufyaan salafkii dakarahu waxa sheegay xarbun imaamu xarbi ayaa canhumaa qataada iyo sufyaanba ka soo wariyey wa rakhasa waxaa banneeyey fii tacallumi in la barto almanaasil meelahay dhacayaan dayxu meelaha uu dhacayo ama dee godka uu gelayo ama xidigu halkay dhacayaan axmed baa baneeyey alimaam axmed binu xambal ashaybaani wa isxaaq isxaaqna waa baneeyey oo dee bimacnaa waxaa loo baranayaa oo keliya uun dee asbaabtii caadiga ahayd ama tusaale ahaan dee wuxuu ku ogaanayaa jihada halka socodkuu ku ogaanaya ama qiblada iyo kacbada loo daliishadaa waxyaaba waxa jira iska mubaaxa ama dee waxaa loo daliishan karaa waxyaabo kaleoo maaragtay iska mubaaxaat oo fusuushii caadiga ahayd inay taagantihi inaana taagnin marka ibnu cuthaymiin wuxuu yidhi waasaxiixu annahu laa ba'sa waxa saxiixa inaanay dhib lahayn bitacallumi manaasil alqamar in la barto meelaha dayxuu dhacayo wax dhiba ma laha waasaxiix annahu laa ba'sa bitacallum manaasil alqamar manaasisha iyo meelaha dayxu dhac in la barto dhib ma laha ibnu cuthaymiin liannahu laa shirka fiiha wax shirki kuma jirto ilaa in tacallama hadduu u barto liyudiifa ilayha nusuula almatar uu yidhaahdo tusaale ahaan waxaan ka baranayaa wakhtigaasuu roobku imanaya oo markaa waxyaabahaas dee waxay sabab tahay tusaale ahaan waxay sabab u noqonaysaa cilmu lgheyb marka wixii hadduu u tiiriyu yidhaahdo xidigaas halkaasu dhacay waxaa iman doona oo cilmulqeybku u daliishado waa nooc ka mida anwaacdii shirkiga markataasi shirki bay noqonaysaa marka laakiin hadduu dee u barto mujarad macrifat alwaqti biha ma rabiicba ma waqtigii rabiica ma khariifba ma shitaa jiilaalba fa haadaa laa ba'sa bihi muxuu hi ibnu cuthaymiin dhib ma laha waayo dee xidigii maalihii ayuu bartay dayxu dhacaya ama xidigu dhacayeen wuu kala garanaya gaduudkay dhacayaan wuxuu ka odhanaya halkaasay dhaceen waa rabiic baynu gelayna ama guwata la yidhaahdo dayr baa bilaabmatay dee dhib ma leh waxaa bilaabmatay jiilaal baa bilaabmay xagaa bay nagu dhuftay waa banaaya saas ibnu cuthaymiin laakiin wixii cilmulqeybka ah soomaafa waxalaala wixii dee cilmulqeyb gelaya de hadduu yidhaha biri buu roobku imanaya ilaahaybaa ogbaa lagu odhanaya dee bilu dib u dhacaa waynu garano gubaynu galnay soo maha laakiin dee beri ama saa dambe ilaahay baa iyada taag inuu soodi iyo in kale dawaa fusuushii caadigahayd waaya wa can abi muusa waxaa laga wariyay wa can abi muusa radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allah aley wasalam wuxuu hi rasuulku calayhi salaatu wasalaami alaaatun saddex halaaatun saddex laa yadkhuluuna ma gelayaan aljannata saddex jannada ma galaan halaaatun saddex laa yadkhuluuna ma galaan aljannata saddex jannada ma gala kow mudminu kii daa'imayey mudminu khamrin kii khamriga cabayey dee mar kastaba cabayey muskirka ahaa khamriguna waa shaygii dee caqliga daboolayey ee caqliga xidhayay wa qaadicu kii jarayey wa qaadicu raximi raximka dee qaraabada kii jarayey isaguna ma galo wa musadiqun mid tasdiiqinaya ama rumaynaya bisixri kii sixirka rumaynayay isaguna ma gelayo rawaahu waxaa soo wariyey alimaamu axmed ibnu xibbaan fii saxiixihi ayuu isaguna ku soo saaray markaa wuxuu shaahidku waa musadiqun kii rumaysanayay bisixri markaa wuxuu u keenay cilmigii tanjiimka ama xidiguhu waa nawcun culammadu maxay dhahaan waa nawcun min anwaaci sixri tanjiimkan xidigahan laga faaliyaa waa nawcun min anwaaci asixir yacnii waa nooc ka mida anwaacda sixirka marka qofka hadduu xidigaha laga faalinayo la odhanayo halkaasay dhaceen ama halkaasay fadhiisteen waxaasaa iman doonaa waa nooc wuxuu rumaystay sixirkiibuu rumaystay intaasuu markaa shaahidku waa intaa waa musadiqun kii rumaystay bisixri sixirka kii rumaystay fiihi waxaa ku sugan masaa'ilun masaa'il baa ku sugan aluulaa masalada hore alxikmatu xikmadda loo abuuray fii khalqi nujuumi xidigaha marka la abuurayay maxaa loo sameeyey de waana qurux samada shayaadiintana waa lagu ganaa waana wa calaamaatin yuhtadaa biha waana calaamado qofku markuu lumo weliba iminka habeenkii oo kale marka lumul dee dayxunbaa la eegaa soo xaggaa maaha xaggaasay magaalada naga xigtaa markaba de qofku dadka yaro garanaya markay xidigaa eegaan magaalada ku socdaan way garanaya alxikmatu xikmada loo abuuray fii khalqi nujuum yani khalqunujuum xikmada ilaahay ugu talagalay subxaana wataala athaaniya masalada labaad alraddu waxaa la radinayaa calaa man sacama qofka sheegtay hayra daalika waxaan dee macno kale ka faaliya ama cilmulqeybka u daliishada ama idhaahdo xidigaha wax taaiiriya ama xidigaha roobka keenay ama xidiguhu waxay sabab u yihiin in roobkuu yimaado kaas iyadu waa shirki ama hadduu sabab ka dhigana waa shirki asqara soo maaha hadduu yidhaahdo bidaatiha bay u keentaana waa shirki akbara soo maaha athaalithatu qodobka saddexaad dikru waxaa la sheegayaa alkhilaafu khilaafka salafku isku khilaafeen fii tacalumi in la barto almanaasir khilaafkii salafka marka muxuu yidhi sheekhuna wasaxiix inaanay banaanayn wasaxiix inay bannaan tahay asaxiix inay bannaan tahay soo maaha waxyaabaha hadda in la barto iyo qaabka maaragtay dee iyadoo qofku uga faa'iidaysanayo ama dee macrifat waqtigii oo kale mujarad macrifat alwaqt waqtiga oo kale dee waa dhib maleh ya dhib malaha alraabicatu masalada afraad alwaciidu waa goodiga ama ciqaabka kusoo yimi alwaciid waa ciqaab alwaciidu waa ciqaabka ku yimi fii man sadaqa qofka rumeeya bishay-in qofka rumeeya shay oo mina sixri shay ka mida sixirka qofka rumeeya walow carafa ha garto xataa annahu baatilu xataa hadduu og yahay inuu baadil yahay hadduu rumaysto dee waa khalaas wuxuu ku dhacay sixirka hadduu rumaysto dee sixir buu rumaystay marka man ataa kaahinan aw caraafan fa sa'alahu can shay yacni waa baabkii kuhaanta ayuu soo hoosgelay marka inaan la rumaysan marka sheekhu wuxuu u keenay xidigihii laga faalinayeyna dee waa sixir ama waa kahaano waa nooc ka mid a kahaanadii iyo sixirkii nooc ka mida weeye marka dee tacalum in la barto meelaha ay dhacaan way bannaan tahay haddii loo adeegsado asbaabtii sharciga ahayd soo maa sida dee macrifatu waqtiga waa lagu baran karaa calaamaadna waa laga dhigta dadku dee ay ku hanuunaan ilaahay quruxna wuu ugu talagalay tabaaraka watacaala waxyaabaas waa mubaax laakiin wixii taiira waxmay taiirinaysaa waxbama taiirin karto muaira bidaatihana maaha sababna uma noqon karto xidiguhu tanjiimku sabab uma noqon karaan waxaa dee imanaya ama roobka imanaya xataa dee ma raadin karaan sooma haddii la ydhaa xidiguhu waxay sabab u yihiin waa shirka asqara taasi sooma marka ilaahay baana keena dee roobka ama naxariista ilaahay baa keena xidiguhu ma keenaan taa iska ilaali waay taas marka inaan laga faalin xidigaha inaan laga faalin inay dee maaragtay inaanay bannaanayn tanjiimkuna inuu muxaram yahay noocaa laga faalina inaanay bannaanayn waaye baabun halkana wuxuu uhi sheekhu raximah llahu tacaala raxmatan waasica wuxuu bilaabay yani baab kale buu bilaabay baabun maa jaa fi listisqaa bilanwaa halkaasaynu ka qaadi doonaa wallaahu subxaanahu watacaala aclam billahi tacaala towfiiq